kulan looga hadlayay waxyeelada gudniinka fircooniga oo muddo saddex casho ah ka soconayay magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey kulanka ayaa muddadii uu soconayey waxaa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda ururada haweenka culamaa u diinka iyo hay-adaha caafimaadka ee qaramada midoobay waxaana muddadii uu soconayey si weyn loogu lafaguray dhibaatada gudniinka fircooniga iyo sida looga hortegi karo xeraalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo goobta ka hadla ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan kiiskii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee keenay in gabar yar oo halkaasi lagu guday ay u dhimato dhiigbax ka soo gaaray gudniinkii lagu sameeyey kayskii gabadhii deeqo dee allah ugu xusta gabar yar saqiira ahayd hal qof maanta anaga oo gabar ah oo soomaaliyeed nagama goodo waayo mustaqbal mustaqbalkeeda ayaa wax weyn oogu ficiya kayskaas waxaan rabaa inaan ii sheego in xafiis ahaan uu gal ka furay islamarkaasna uu u magacaabay koox darbibaarayaal ah oo xafiiska xeraalinta hogaaminayo ayna ka mid yihiin hay-addan la yidhaahdo darbibaarista ama criminal investigation departmentiga ay ka mid tahay islamarkaasna ay kala shaqaynayaan iyaguna hay-adaha sharci fulinta la yidhaahdo ama dharangelinta sharciga la yidhaahdo ee boolisku ugu horeeyo ka shaqeynaya dowlad goboleedka galmudug khaas ahaanna kuwa jooga cadaado iyo iyo iyo iyo dhuusamareeb kayskaas waa la furay insha allahu tacaala waxaan rajeyneynaa in uu maxkamad yimaado oo horta bal waajibka anagana saaran waxaa waaye inaan baarno ciddii ku lug lahayna maxkamad la keeno intaa inaan idin xaqiijiyaan rabaa sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in dowladdu dadaal u geli doonto sidii loo xakamayn lahaa gudniinka fircooniga islamarkaana loo samayn lahaa xeerar lagu ciqaabo dadka hawshan ka ganacsada iyo kuwa lala xiriirinayo inay fududeeyaan tallaabooyinka keeni kara in gabdhaha lagula kaco gudniinka fircooniga sokeoloji ahaan iyo maskax ahaan buu gabadhii dhib ugu yahay caafimaad ahaan buu dhib ugu yahay jidh ahaan buu dhib ugu yahay markaa lagu sameeyo oberetionkaas jidhkeeda dhaawacaya ee googeynaya ilaa inta ay hooyo ka noqonayso waa wax mushkilad daba taagan oo daba socota siday dhakhaatiirta inoo caddeeyeen innaguna aynu ka wada warqabno aragtida xukuumadda iyo dowladda federaalka soomaaliyana waxa weeye siyaasadihii iyo shuruucdii loo baahnaa si loo xakameeyo tallaabo sharci ahna looga qaado in la sameeyo la dejiyo siyaasaddii baa gacanta xukuumaddu ku haysaa sharcigii f g m bilka ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanku ay gacanta ku hayaan waxa kale oo aan ka shaqaynaynaa diba habeen weyn oo ballaadhan lagu sameeyey xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo qodobo muhiimoo ka mid ah ay ku jiraan oo lagu ciqaabayo oo dembi loo aqoonsanayo gudniinka noocaasahi inuu dembi yahay aanan la fulin karin maxkamadna laysku soo taagi doono shirkan looga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo abaabulay hay-adda ifraax foundation oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha haweenka waxaana lagu wadaa in muddooyinka soo socda ay kulamo noocan oo kale ah oo bulshada looga wacyigelinayo halista gudniinka fircooniga lagu qaban doono meelo badan oo dalka ka mid ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho